bismillah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala zaalimiin walaal waxaan kuu sheegayaa haddaan nahay dadweynaha ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan beesha abgaal cisbaan cadowga nagu soo duulay ee dalkeenna iyo diinteenna iyo deeqdeenna iyo dadnimadeenna kusoo duulay qaadan mayno beriyaana ka nahay galabaana ka noqonaynaa ma garata waa garta hadda cadowgii balcad buu ku sugan yahay maxaa hadda qorshaha idinka u qorshaysateen oo aad kaga hortegaysin cadowga haddeer waxaan diyaar u nahay inaan meesha uu joogo ugu tagno haddii alla idmo waxaan haysanaa hubka noocyadiisa kala duwan hadday ahaa laheeday qoryihii yaryaraay hadday ahaa laheeday kuwa culculus hadday ahaa laheed gamuuntiga iyo fallaaraha iyo warmaa waxaan ukala reebanayna ma jiraan walaal haddii eebba idmo shallaay iyo cawaaqib xumo iyo cirib xumaana u dambay doonta insha allah marka maxay idinkula muuqataa in cadowga hadda uu dullaankaas uu kusoo qaaday ee wilaayada shabeellada dhexe haddaa tihiin oo odayaashii dhaqanka iyo qabaa'ilkii wilaayada ku dhaqnaa waxaan u aragnaa duuwa duulaan qaawan oo bililiqadoona oo xaaraan doona oo ummaddan inay fasaadiyaan diintooda iyo dadnimadooda dulli iyo balaayo iyo mataqaanaa inay u horseedaan ciidis iyo qurun raba annaguna waa ka dhiidhinaynaa haddii alla idmo ma garata waa garta marka maanta marka ay soo gaareen degmada balcad een kufaarta afrikaanta dadkii shacabka wax dhibaato u geysteen oo aad ka warhaysin miyaa jira aad iyo aad aad iyo aad dhac boob bililiqo iyo kubsi intaba waa naloo sheegaa walaal annaguna haddaan nahay odayaashii dhaqanka iyo barbaarkii degaanka waxaan ka war dhowraynaa wilaayada umuradeedaan ka war dhowraynaa goortay dhaqaaqina ilaahin ubaana dhaqaaqaynaa waxaana diyaar ku nahay degmooyinka dhammaantood tuulooyinka diyaaraan naha ma garata waa garta marka dadkii shacabka ahaa ee degmada balcad ku dhaqnaa ee shareecada islaamka ku hoos noolaa bal xaaladooda xaggee ku dambaysay wallaahi walaal waa adaan uga xunnahay waana u tacsiyeynaynaa dadka muslimiinta ah ee lagu soo duulay wixii dhibaato gaaray ilaahay mataqaanaa ha u mataqaanaa ha uga jaaziyo annaguna mataqaanaa waxaan leenahay samra insha allah inta hartana hubkooda ha qaateen mataqaanaa cadowgaas kusoo duulana sidii mataqaanaa loo bixin lahaa ha u istaageen ha garab istaageen mujaahidiintaan leenahay waa gartay marka laga soo tago beesha muddulood qabaa'ilo kala duwan baa hadda wilaayada ku dhaqan iyaguna maxaa ujeedinayseen beesha muddulood waxaan leenahay dhammaan ummadda muslimiinta ayaa ku nool wilaayaadka islaamka ah ha kaceen ha ku baraarugeen cadowgaas ilaahay ee soo duulay sidii looga saari lahay dalka dhammaantiis kadibna dalalka caalamlislaam oo dhan looga saari lahay ma garata dadka shacabka waxaa baaqaynaa sida gobollada kale ee galguduud iyo bay iyo bakool sida mataqaanaa ummadda ku nool ee mujaahidiinta iyo mataqaanaa qabaayilka shucuubtooda qaybahooda kala duwan ay u istaageen inay ayaguna u kacaan ummadda ku nool shabeellaha dhexe dhammaantiin
ununku waxaan waxaan duubu soo dhuuqsanay oon danu walaalownay waxaan duubu soo dhuuqsanay oon danu walaalownay diinta inaan difaacnaa dalkana daaci ka ahaano deegaanka soomaalidana gaalo loo dee loo diido kuwa soo dirqaayana dusheedaanka laga toogto ninkii da nin ninkii dalab ku keenoo rabana dan iyo yeelkiis ununsuu diyaar mihin oo nooga dara maayo dadka diinka lagu dilo jannow dalag dhahayaa duul ibliisku leexiyana naarow ku dugayaa ee kala doorta naar lagu dugtaa daa'im weligeed iyo daar fardowsaan labadu weys dul yaaliin kala doorta diintan islaam iyo dariiq gaalo waa laba iyo dariiq gaalo waa laba iyo dabeeca gaalo waa laba dariiq oo cadoon laisku dara hayni halkaasaan ka bixinayaa marka waa waa iska soo gaabinayaa hayee gaalada ee degmada balcad kusoo duusha ee maanta soo gasha maxaa leedihin
waxaan leeyahay waa la dagaalaynaa waana dilaynaa waana ka adkaahaynaa insha allahu tacaala dadkii shacabka iyo qabaa'ilkii kala duwanaa ee wilaayada hadda ku dhaqan iyaguna maxaa baaq u jeedinayseen
galabtaanba ka jeedinay oon tuulada la yidhaha miirtaqwo ku qabanay muxaadiro shirib nale mataqaanaa wacdin nale inaan la dagaalano oon mataqaanaa
gacan xoog leh aan ku qabanno ayaana go-aan ku gaarnay abwaaniin iyo asgar iyo shacab mataqaanaa anunkoo ah waa gartay taasaan go-aan ku gaarnay oon ku kala hogaadna caawa
marka hadda qalabkiina waa diyaarsateen soo maa
qalabkaani waa diyaar duubkaan noo dhuuqsan inaan gaal la dagaalno oon mataqaanaa gacan xoogle ku qabano saasaan isku guubaabunay waana isku gacan saarnay